الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة wuxuu sheekhu raximah اllah wakulu mamnuucin mid kastoo la diiday falidaruurati ay fa yubaaxu waa la banaysanayaa lidaruura daruuro darteeda loo banaysanayaa walmakruuhu wa yubaaxu lmakruuhu makruuhna waa la banaysanayaa cinda alxaajati xaaje agteeda ayaa markaasi la banaysanayaa halkan wuxuu ka waramayaa sheekhu raximah اllahu tacaala qaacidada macruufka oo la yihaahdo aldaruuraatu tubiixu almaxduuraat waxyaalaha daruuraadka waxay baneeyaan waxyaalaha maxduuraadka bimacnaa muxaramaadka ayay baneeyaan waana qaacido markaasi macruuf ah adilo badanna way leedahay adiladeeda waxaa ka mid ah qowl llahi tacaala faman idura gayra baagin walaa caadin falaa isma calayhi ina allaha gafuuru raxiim waxaa ka mid a qowl اllahi tacaalى wqad fasla lakum ma xarama عalaykum ilaa ma durirtum ilayh marka shaygii xaaraamta ahaa haddii laga maarmi waayo oo daruuro markaasi ay keensato in lala yimaado shaygii mubaax buu isku bedelayaa laakiin culimadu raximahum اllahu tacaala waxay sheegaan shuruud in loo baahan yahay in la helo si markaasi shayga xaaraamta ah loo banaysto liajli daruura ilaa lix shardi bay sheegaan inay qaacido leedahay shuruuddaas waxaa ka mid a kow daruuradaasi waa inay tahay mid markaa taagan waa inaysan ahayn mutawahima aw mutawaqaca mid la malmalaynayo ama la filayo inay dhacdo waa inaysan ahayn wax markaa taagan waa inay taha daruuradu oo haddii aan shaygan xaaraamta aan lagu dhicin qofkii markaa naftiisu inay halaagsanto oo halis ugu jiro marka daruuradu waa inay dhabtahay mid markaa taagan waa inay tahay midda labaad daruuradaasi shaygan cayntiisa mooyaane wax kale oo markaa zuulin karaa waa inuusan jirin anlaa tandafica daruura ilaa bitanaawuli hada almuxaram shaygan xaaraamta inuu qofku cuno mooyaane si kale qofkii kaga kor noqon mayso ayb bxayثu laa yakunu hunaaka wasiila أkhraa tandaficu biha daruura wasiilo kale oo daruuradan lagu difaaci karo yan lama hayo marka qofku waa ku khasban yahay bicayni hada اmuxaram inuu daruuradan ku zuuliyo shardiga saddexaad waxaa weeyaan shaygan muxaramka marka lagu dhaco lala yimaado daruuradii waa inay ku zuuleysaa daruuradii waa inay ku zuuleysaa laakiin haddaysan ku zuulaynin taxriimkii shaygu sidii buu ahaanayaa haddii laga shakiyo talow ma ku zuuleysaa mase kuma zuuleyso waa laga shakisan yahay waxaa weeyaan asalkii bay ku sugnaanayso a shaygu inuu xaaraam yahay sababtu maxay tahay shaygan xaaraamta inuu xaaraam yahay waa mutayaqan waa la hubaa waa shay la hubaa inuu xaaraam yahay in markaa daruuradan marka shaygan xaaraamta lala yimaado inay daruuradii zuuleysana nooca maa shaki baa ku sugan culimadu waxay yidhahdaan walaa yuntahaku lmuxaramu almutayaqanu liamrin mashkuukin fiih yacni shay xaaraam ah oo la hubo inuu xaaraam yahay loogu dhicmayo markaa arrin laga shakisan yahay midda afraad ama shardiga afraad waxaa weeyaan an yakuna aliqdaamu cala almuxarami anqas min albaqaa'i cala daruura in daruurada lagu baaqi noqdo iyo shaygan xaaraamta in lagu dhaco waa inuu shaygan xaaraamta ah waa inuu hooseeyaa bimacnaa waxa lagu badbaadinaya shaygan xaaraamtaa waxaan la badbaadinaya waa inuu ka weyn yahay sida maalan qofkii naftiisi baa baxaysa oo kale baktigan hadduusan cunin marka bakti cunid iyo qofka naftiis in la badbaadiyo nafta in la badbaadiyaa sarreysa oo ka weyn marka shaygan lagu badbaadinayo shaygan xaaraamtaa waa in markaa xaaraamtu waa inay ka hooseysaa qadar ahaan marka la eego shardiga shanaad oo culimadu sheegan waxaa weeyaan an tuqadara aldaruuratu biqadariha inta daruurada ay u baahan tahay waa in markaasi shayga xaaraamta lagala yimaadaa macnaheedu maa mar haddii daruuro meesha ay taallo shaygii bibisraacayhi waa ku banaan yahay maya inta daruuradu markaasi ay keensanayso ayaa shayga xaaraamtaa laga banaysanaya midda ugu danbaysa waxaa weeyaan anlaa yakuuna alidiraaru mubtilan lixaqi اlgayr waa inuusan ahayn idiraarku iyo daruuradu mid burinaysa xaq cid kale ay leedahay waa inaysan ahayn marka shuruudda haddii la helo qaacidadaas waxay noqonaysaa mid markaasi macmuul ah oo markaasi lagu camal falayo qof baa maalan naftii ayaa haysa naftaasi wuxuu ku celiyo ma hayo inuu baktigan cuno mooyaane yajuusu lahu inuu cuno markaa baktigaasi way u banaan tahay xalaal buu markaasi u noqonaya marka isaga loo eego intaas waa shadriga hore shaygii mamnuuca ahaa oo muxaramka ahaa in daruuro lagu banaysanayo walmakruuhu cinda alxaaja waxaa loo jeedaa shaygii makruuha ahaa wuxuu noqonayaa mubaax laakiin cinda alxaaja xaajo agteeda ayuu mubaax noqonayaa marka makruuhu waa ka hooseeyaa shayga xaaraamta waa ka hooseeya shayga xaaraamta waa ka hooseeya makruuh tusaale ahaan ama yan waxa wey mihaal waxaa u noqonaya iyadoo markaa shay makruuh ah xaajo lagu banaystay waxaa tusaale u noqon kara salaada markaa qofku inuu meelo eeg eego waa makruuh laakiin hadduu u baahdo sida maalan ilmo yar ayaa markaa agtiisa joogay ilmihii ayaa markaa salaadii buu qofkii galay ilmihii baa u muuqan waayey wuxuu ka cabsaday ilmihii inuu ama god ku dhaco ama dab markaasi shidan oo markaa faraha la galo ama biyo kul isku rogo ayuu ka cabsaday xaalka noocaasa waxaa u banaan inuu markaa ilmihii eego way u banaanta iyadoo asalku ay ahayd irtifaatku inuu makruuha iyadoo asal sidaa uu ahaa haddana xaaje iyo markaa dan ayaa keensatay waa banaantay marka waxaa lamid a yacni xarakada xarakada yar salaada lama ogola laakiin qofka haddii u baahdo hadduu u baahdo inuu markaasi dhaqdhaqaaqo waxa weeyaan oo dani ay keensato waa loo ogolaanayaa waa loo ogolaanayaa waxaa lamid a qofkii wuxuu maqlay qaylo ayuu maqlay dhawaaq buu maqlay dhawaaqaas wuxuu kala garan waayay ma aabihii mise waa hooyadii mise waa cid kale inuu markaa eego si u hubiyo waa u banaanta cod naxdin luu maqlay isagoo salaadii ku jira wuxuu ka naxtalo maxaa waxa la sheegaya muxuu yahay waxaa u banaan bay culimadu leeyihin inuu eego si markaa arrinka uu ogaado mar kullu haada waxa weeyaan waa xaajo weeyaan kullu haada waa makruuh laakiin xaajo ayaa markaasi lagu banaystay wuxuu sheekhu yii raximah llahu tacaala wa kullu mamnuucin shay kastoo muxaram ah fa lidaruurati ay fa yubaaxu waa la banaysanayaa lidaruura daruura lagu banaysanayaa wlmakruuhu wa yubaaxu lmakruuhu makruuhna waa la banaysanayaa cinda alxaajati xaaje agteeda ayaa markaasi la banaysanayaa wuxuu sheekhu yii raximah اllah laakina maa xurima lidariica yajuusu lilxaajati kalcariya laakina maa xurima laakiin kii la xarimay lidariicati inuu markaa xaaraam gaarsiinayo kii loo xarimay yajuusu waa banaan yahay lilxaajati buu u banaan yahay wadalika alcariya oo kale weeyaane halkan sheekh wuxuu ka waramaya raximah llahu tacaala waa istitna shadriga hore yani beytkan waa istitna wuxuuna mustitno ka yahay shadrigii hore beytkan soo marnay shadrigiisii hore ayuu markaasi mustitno ka yahay oo shadriga muxuu tilmaamayey shadriga wuxuu tilmaamayey shay kasta oo markaasi xaaraam ah daruuru ku banaanaan karaa day daruuro ayuu ku banaanaan karaa bimacnaa waxaa laga fahmayaa shayga xaaraamta ah xaajo kuma banaanaan karo dayib xaajo kuma banaanaan karo haddaba halkan wuxuu inoo sheegayaa nooc ka mid a waxyaalaha muxaramaadka qeybo ka mid a in lilxaajati xaajo lagu banaysan karo waa kee waa midka loo xarimay asagoo muxaramun lidaatihi maaha shaygani laakiin wuxuu wasiilo u yahay shay xaaraam ayuu gaarsiinayaa shay yan waxa wey xaaraam ayuu gaarsiinayaa shayga marka wasiilada waa shayga xaaraamta ah xaajo waa lagu banaysan karaa sida sheekhu mithaalka uuna siiyey oo cariyada oo kale cariyadu waxa weeyaan waa baycu rutab calaa ru'uusi nakli bitamri waa in bayculcaraaya baa loo yaqaanaa ama cariyadu waxaa weeyaan timir qoyan oo geedki saaran ayaa waxaa lagu bedelanayaa timir markaasi dhulka taalla oo bislaatay oo caadi ah ayaa markaasi lagu bedelanaya asalkuna waa inaysan banaanayn wey waayo labadan shay timirtu waxay ka mid tahay ashyaada rabowgaabay ka mid tahay waxaa la doonaya marka atasaawi baa la doonaya atasaawi haddii laisku iibiyo kan dhulka yaalla iyo kan geedka saaran isku mid ma noqonayaan oo kan qoyan marka uu qalalo haddii kiilo kiilo lagu bedelo kan qoyan marka uu qalalo uu ka hoos maraya oo nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu weydiiyey can bayci tamri birutab ayaa la weydiiyey in lagu iibiyo timirta rutab lagu iibiy ayaa la weydiiyey kaasa nabig wuxuu ku jawaabay caleyhi salaatu salaam wuxuu weydiiyey ayanqus idaa jaf rutabku miyuu nuqsaamayaa haddii uu qalalo qaaluu nacam ha nabigu arrinkaa marka waa diiday oo waa reebay marka waxaa la doonaya labadan shay inay siman yihiin kiilo iyo kiilo laba kiilo laba kiilo toban kiilo toban kiilo wax siman waa inay yihiin waa la diidayaa in markaa laisku iibiyo wax raba wi oo haddana kala badan lama ogola oo isku jinsiya haddana marka arrintan masaladan waa laga soo reebay waa laga soo reebay oo waxaa loo ogol yahay qofkii waxa weeyaan marka shuruud gaar ahaaneed marka la helo inuu ku bedesho rutab geedka saaran inuu timir caadi ku bedesho waa marka la helo bishuruutin khamsa shardiga kood waxaa weeyaan waxaan uu doonaya qofkan rutabkan uu doonaya in timirta loogu bedelo shan awsuq waa inuusan dhaafin shan awsuq waa inuusan ka badnayn ko waa midda labaade marka loo bedelo waa in markaasi markiiba waa inuu goostaayo geedka waa inuusan u daynin waa midda saddexaade rutabka waa in la qiyaasaa oo waa in la yidhahdaa rutabka markaan qiyaasno qiyaas ahaan wuxuu udhigmayaa labaatan kiilo oo timirta caadigaaba u dhigmaya waa in la qiyaasaa markuu qalalo inta uu noqon karo waa in lagu qiyaaso dad yaqaano waa inay qiyaasaan midda afaraad qofkan doonaya timirta rutabkaa doonaya wa inuu waa inuusan haysan wuxuu ku iibsado lacaguu ku iibsado timirta rutabkaasi waa inuusan haysan arrinka shanaad waxaa weeyaan rutabku geedka waa inuu saaran yahay rutabka geedka waa inuu markaasi saaran yahay si markaasi isagu waxa uu doonayo si uga helo marka taasi waa la ogol yahay marka shaygu hadduu yahay muxaramun likownihi dariicatan ila lmuxaram xaaja waa lagu banaysan karaa ayib dariicaduna waa wasiilo ama sababka wey hada dariicatu ilaa kada marka laleeyahay waa wasiilo ama sabab baa loo jeedaa sadu dariica marka laleeyahay waxaa loo jeeda sadu dariica ay qaطcu duruq almuadiyati ila اlsmi walmacsiya in la jaro wadooyinka gaarsiinaya dembiga iyo macsiyada gaarsiinaya qofka in laga xidho waxaa ka mid a mihaalada annadaru ilى wajhi اlmarأati اlajnabiya xaraam gabadha ajnabiga wejigeeda in la eego waa shay xaaraam ah sababt maxay tahay liannahu wasiilatun ila alfaaxisha zine ayuu markaa wasiilo unoqonayaa wasiilo ayuu unoqonayaa oo marka laga warramaya maraatibta iyo meelahay soo marayso zinadu waxay ka bilaabanaysaa fa nadaratun fa ibtisaamun fa kalaamun fa mawcidun fa liqaa marka nadaradii lidaatiha xaaraam ooma ahan laakiin waxay xaaraam unoqotay likowniha wasiilat ilaa muxaram wahiya zina idan waa la xarimay laakiin dani hadday keento iyo xaajo hadday keento waa la banaynaya gabadha in la eego sida maalan gaba ninku inuu guursado doonaya gabadha inuu guursado ayuu doonayaa marka xaalka noocaas waa banaanta xaalka noocaas inuu eego waa u banaantahay markaasi oo wejigeeda markaa inuu arko waxaa lamid a xariirtii oo kale raggi waa ka xaaraam maxaa yeeley waxay wasiilo u tahay ninkii akhlaaqda dumarka iyo jilicsanaanta dumarka inuu yeeshoo kale ayay markaa wasiilo unoqonaysaa ayib maadaama uu wasiilo u yahay shay muxaram ah lubsulxariir maadaama wasiilo u yahay shay muxaram ah dani hadday keento qofku waa loo fasaxayaa sida maalan qofkii xanuun baa ku dhacay yani dharkii kalena ma xamili karo xaalka noocaasa waa loo fasaxayaa markaas inuu ku labisto xariirtii oo waxaa lagu banaystay xaajadaas ayaa markaasi lagu banaystay sida nabigu caleyhi salaatu salaam saxaabadiisa markaasi qeybo kamid ah uu markaa ugu fasaxay inay markaa ku labistaan marka beytkani beytkii hore ayuu marka wuxuu ka yahay istitne macnuu wuxuu noqonayaa almuxaramu yani ligayri shayga markaa asagoo daatadiisa aan muxaram u ahayn lakin wasiilo shay kale markaas xaaraam yani shay xaaraama ku gaarsiinaya shaygaasi xaajo hadday timaado waa la banaysanayaa lakinamaa xurima laakin kii loo xarimay lidariicati ay sadan lidariica in albaabkii xumaanta la xiro waxa loo xarimay yajuusu waa banaan yahay lilxaajati xaaje ayaa lagu banaysanayaa wadalika alcariyati cariyadii oo kale weeyaan marka shuruudda la helo way banaan tahay markaas wamaa nuhiya canhu min atacabudi agayrihi afsidhu laa taradadii wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wamaa nuhiya canhu wxil iska reebay oo min atacabudi ahaaday cibaado aw gayrihi cibaado waxaan ahayn ahaaday afsidhu ay uxkum bifasaadih waxaad xukuntaa inuu markaasi inuu fasahaday laa tataradad hana ka shakin arrinkaas oo ka noq noqon halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah llahu tacaala yacni shaygii cibaado ah oo la reebay ee markaasi ama mucaamalo ah wuxuu noqonayaa markaasi ee mid markaa fasaad keensanaya oo midda la yidhaahdo annahyu yaktadi alfasaad annahyu yaktadi alfasaad oo qaacida la yidhaahdo wey nahyigu wuxuu keensanayaa fasaad buu keensanayaa marka haddii cibaadadan laiska reebo ama mucaamaladan laiska reebo labaduba haddii markaa laiska reebo wax fasahaadsan weeyaan wuxuu sheekhu yihi ana maa yunhaa canhu min alcibaadati ida facalahu linsaanu waqaca faasidan faasid buu noqonaya haduu sameeyo wakadalika maa nuhiya canhu min gayri اlcibaadati ida waqaca ala wajhi aladi nuhiya canhu sidii laisaga reeba hadduu dhaco fainahu yaqacu faasidan faasid buu noqonaya faasid ayuu noqonaya tusaalayaal waxaa ka mid ah qof baa maalan wuxuu iibiyey qof ay jamcada ku waajibtay ayaa wuxuu iibiyey bacda nidaai thaani jumcihii adinka labaad kadib buu wax iibiyey beecaas wuxuu noqonayaa beec faasida maxaa yeele waa la iska reebay adaan thaani kadib in wax la iibiyo waa la iska reebay iibka marka wuxuu noqonayaa faasid ayuu noqonayaa cibaadadii oo kale waa macruuf in markaasi cibaadadu sharcigu hadduusan fasixin inay noqonayso cibaadada markaasi baatil inay noqonayso oo faasido ah waa shay marka lasla garanaya waxyaalaha mucaamalaadka waxaa ka mid a nin baa maalan inan buu guursaday wuxuuna ku guursaday nikaaxi loo yaqaanay caqdu shikaar shikaar waxaa weeye zawijnii uzawijuk gabadhan mas-uulka ahi baan kuu guurinaya adna taad mas-uul ka tahay ii guuri shikaar baa la yidhahdaa caqdigaas wuxuu noqonayaa mid faasiduu noqonayaa waxaa ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam nahaa can ishikaar nabigu waa reebay shikaarka sheekh wuxuu kasoo reebay masaladaas haddii gabdhihii meherka la siiyo oo labada nin nin kastaba gabadha la siiyey meherkii wuu siiyey dumarkiina mid kasta way ku raali noqotay ninka la siiyey way ku raali noqotay raggaasna dumarkaasi kuf bay u yihiinoo rag markaa ku habboon weeyaan sheekh wuxuu leeyahay fa hada laysa bishikaarin shikaar maaha ayib lakin culimada qaar ka mid ah waxay leeyihiin may waa shikaar shikaar bay ku sheegayaan marba haddii lasdhaafso zawijni uzawijuk walow meherka hala siiyo walow raalli ha ku noqdaan walow kuf ha noqdaan waa shikaar bay leeyihin laakiin sheekh ibn cuthaymin raximah llah wuxuu tilmaamayaa in markaa shikaar uusan noqonayn mar haddii gabadhii ay raalli ku noqotay oo meherkeedii la siiyey oo ninkani kuf u yahay walow markaa habal isdhaafsadee in markaa shikaar uusan noqonayn kadalika waxaa kamid ah nin baa wuxuu guursaday qof dumara iyadoo markaa ciddada ku jirta ayuu guursaday wuxuu noqonayaa nikaaxaas fasid buu noqonaya nikaaxaas fasid buu noqonayaa cibaadadu markaasi cibaadada laska reebay hadduu qofku la yimaado cibaadadaas inay faasida noqonayso waxaa daliil u ah qowl nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam man camila camala laysa caleyhi amruna fahuwa rad ay marduud xadiidkaas ayaa markaa daliil u ah marka khulaasatu qaacida waxay tahay cibaadadu hadday tahay manhiya oo laiska reebo mucaamaladu hadday tahay manhiya canha mid laiska reebay oo qofki uu la yimaado waxay noqonaysaa cibaadadaas iyo mucaamalada qofka uu la yimid labaduba faasid ayay markaasi noqonayaan wama ladii shayga nuhiya canhu laiska reebay xaggiisa min atacabudi tacabud iyo cibaado xaal uu ahaaday aw gayrihi gayrkiis uu ahaaday afsidhu fasahaadi ay uxkum bifasaadih laa taradad ay laa tataradad arrinkaana haka tarad macnaa haka shakin ay laa tatarad fi dalika arrinkaasi haka shakin wuxuu sheekhu yii raximah اllahu tacaala fakulu nahyin caada lidawaati aw lishuruuطi mufsida sayaati wain yacud likhaarijin kalcima falan yadiira fafhamana alcila fakulu nahyin nahyi kasta nahyigaasoo caada u noqday lidawaati daatada u noqday aw lishuruuطi shuruudda u noqday sayati wuu imaanaya mufsidan mid fasaad keensanaya xaal u yahay wain yacud haddii uu noqdo nahyigii likhaarijin shay markaas daatadii ka baxsan ama shardigii ka baxsan wadalika alcimati cumaamadii oo kale weeyaane falan yadira dhib male ee fafhamana alcila cilada fahan oo fahan oo fahan halkan wuxuu inoo sheegaya sheekhu raximah allahu tacaala yani shay haddii laiska reebo shay haddii laiska reebo nahyigaasna uu ku dhacayo daata shay daatada shay ku dhacaya nahyigaas ama shardigiisuu ku dhacayaa waxaa kaloo lagu sodaxaynayaa ama wuxuu ku dhacayaa wasfi mulaasim ah nahyigu hadduu ku dhacayo daatu shay daat lcibaada hadduu ku dhacayo ama shartu lcibaada uu ku dhacayo ama wasfun mulaazimun lilcibaada uu ku dhacayo cibaadadaasi waxay noqonaysaa mid markaasi faasid bay noqonaysaa nahyigaa fasaad buu keensanayaa haddii laakiin nahyigu ku dhacayo shay ka baxsan daatadii cibaadada iyo shardigeedii iyo shay markaasi aan mulaasim ahayn wasfi aan mulaasim cibaadada la ahayn haddii uu ku dhacayo nahyigu dhib keensan mayo wuxuu ku miaaliyey kaa dambe alcima cumaamadii ayuu ku miaaliyey cumaamadii ayuu ku miaaliyey ayb marka almanhiyu canhu ima nahyiga wuxuu ku dhacaya daatada ayuu ku dhacaya waa sida maala shirkigii oo kale kufrigii oo kale gaalnimadii ayib zinadii sariqadii nahyigu waxaa laiska reebaya daatada laiska reebaya daatada ayaa markaasi laiska reebaya kadalika nahyigii oo markaasi ku dhacaya shardiga maalan laiska reebay oo kale sida sheekhu maala wuxuu yihi ida qaala sharcu laa tutawada bi hada alma sharcigi baa wuxuu yihi in biyo mucayan aan lagu weyseysan qof baa ku weyseystay weysadaa ma ansaxayso salaadiina ma ansaxayso maxaa yeelay alwudu waa sharطu min shuruuطi الsalaa nahyigu wuxuu ku dhacay laa tatawada bi hada alma daliil baa soo aroray ohanaya laa tatawada bi hada alma waa calى sabiil mihaal markaasuu qofkii biyihii ku weyseystay weysadan waxaan ognahay inay tahay sharطu min shuruuطi الsalaa salaada shuruudda shardi kamid ah inay tahay baan ognahay waxa weeyaan weysadii haddaba qofkii biyo la iska reebay buu ku weyseystay idan waxaa la ohanayaa cibaadadaasi waa faasida maxaa yeelay nahyigu wuxuu ku dhacayaa shardu lcibaada ayuu ku dhacayaa shardu lcibaada ayuu ku dhacayaa isagoo ku dhacaya shay markaasi cibaadada markaas daatadeeda kuma dhacayo shardigeedana kuma dhacayo wuxuu ku dhacayaa markaa wasfi mulaasim oo ah waa sida maalan sawmu yowm alciid sawmu yowm alciid oo kale maalinta ciidda in la soomoo kale wuxuu noqonayaa mid markaasi aan banaanayn ayuu noqonayaa midda ugu dambaysa nahyiga wuxuu ku dhacayaa shay khaarij ah shay khaarij ah oo daatadiina ma ahan shardigii shaygana ma ahan wasf mulaasimana kuma dhacayo wuxuu ku dhacayaa nahyigu shay intaba ka baxsan sida cumaamadaasoo kale cumaamadaasoo kale ayuu ku dhacayaa mathalan xariirtoo kale ragga waa ka xaaraam nin baa madaxii intuu kusoo labisay kusoo qaatay soo saartay cumaamad xariira ayuu tukaday ma waxaa la ohanayaa salaadaada waa baatil miyaa la ohanayaa waa maya maxaa yeelay madaxa in markaasi la qariyo laysa min daati alcibaada cibaadada daatadeedii maahan shardu lcibaadana maahan wasfi mulaasimana kuma dhacayo wuxuu ku dhacayaa shay khaarij ayuu ku dhacayaa cumaamada xariirta ah ayaa la iska reebay marka waa shay khaarij ka ah saddexdiiba idan cibaadadii waa ansaxaysa waxaana korkiisa ahaanaya markaasi ismiga waxa weeyaan shaygaa laga reebay inuu kusoo labisto soo qaatay ayuu ismi ku yeelanaya lakin cibaadadu waa ansaxaysaa maxaa yele nahyigu midna kuma dhacay waxaa lamid a fargal hadduu soo qaato dahab ah ninkii oo sidaa salaadii uu ku tukado fargal dahaba ninku inuu qaato waa ka xaaraam uma banaana laakiin taxriimka wuxuu ku dhacayaa shay markaas daatada cibaada aan ahayn shardigeedina aan ahayn wasf mulaasiman aan ahayn marka wuxuu noqonayaa midaan markaasi banaanayn ayuu noqonaya lakiin cibaadadii way ansaxaysaa waxaa ka mid a waxyaalaha daatada aan u noqonaynin shardigan aan u noqonayn oo mucaamalaadka in dadka alaabaha keenaya magaalada oo miyiga ka imaanaya in laga hortago alaabaha kuwa magaalada keenaya in laga hortago oo dibadda lagaga soo iibsado nabigu arrinkaa waa diiday alayhi salatu slam laa talaqow aljalab jalabka markaasi hala kulmina jalabkuna waxaa weeyaan waa kuwa wadamada markaasi keenaya alaabaha keenaya wey hadday yihiin caanihii hadday yihiin markaasi xoolihii iyo waxyaalo kaleba ayib waxay doonay inta iibiyaan iska noqdaan ayay doonayaan marka inta laga hortago dibadda lagaga soo iibsado lama ogola nahyi baa kuso aroray iyadoo si ay tahay oo nabigu uu reebay calayhi salatu slam haddana nabigu wuxuu sheegay beeca inuu asaxayo oo nabigu khiyaar wuxuu siiyey ninka wax laga iibsaday khiyaar buu nabigu siiyey calayhi salatu slam oo wuxuu yihi fa idaa ataa sayiduhu suuqa fa huwa bilkhiyaar kaa wax laga iibsaday hadduu suuqa yimaado ikhtiyaar buu leeh ikhtiyaar muxuu yahay inuu sidii ku daayo suuqi markuu yimid buu ogaaday wiiisi waaan ahay wixii uu suuq ka joog waxaan ahay in wax laga sistay buu ogaaday ikhtiyaar buu leey inuu nink ku noqdo lacagti iisoo celi lacagti intuu u celi alaabti iisoo celi inuu yihahdo waa u banaanta waxaa kaloo u banaan inuu markaa sidaa raalli ku noqdo waa u banaanta marka beecu hadduu yahay mid faasid ah nabigu calayhi salaatu salaam ikhtiyaar ma siiyeen marka ikhtiyaarka waxay tusinaysaa in beecaasi uu asaxay iyadoo la iska reebay marka nahyiga wuxuu unoqonayaa shay khaarij ka ah daatadii shardigiina khaarij ka ah ayuu markaasi unoqonayaa wahaakada wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala fakulu nahyi nahyi kasta nahyigaasoo caada noqday lidawaati daatada shayga u noqday aw lishuruudi shayga shardigiisa u noqday sayatii wuu imaanayaa mufsidan xaaloy mid markaa fasaad keensanaya wain yacud haddii uu noqdo nahyigii likhaarijin shay ka baxsan daatadii shayga ayuu noqday wadalika alcimatu cimaamadii xariirta ahayd oo kale oo ninkii tukanaysa madaxa uu ku sitay oo kale wey cimaamadaasoo kale shardigiina uma noqonaysa daatadiina uma noqonayse shay khaarija u noqonaysaa marka qofka cibaadada waa ansaxaysaa tasixu maca اlsm falan yadira dhib ma leh ee fafham ana اlcila cilada markaasi fahm shekh ibn cuthaymin raximah اllahu tacaala yani markuu sharxayo fafhamana اlcila wuxuu ohanaya hada amru ban yafhama الطaalib alcila laysa اlmuraadu fi hadihi اlmasأalati faqط midda lagu leehay cilada fahm masalada keligeed maaha bal fi jamiici masaa'il اfiqhi masaaisha fiqhiga o dhan baa saas ah lianna fahma alcilali yuujibu fawaa'id in cilada la fahmo fawaa'id baa ka dhalanaysa ko waxaa laga faa'iidayaa ana alinsaana yacrif sumuwa ashariica alislaamiya wuxuu markaasi qofku garanayaa shareecada islamku say u sarrayso iyo qiimaha ay leedahay ayuu markaa qofku ogaanayaa wuxuu ka faa'iidayaa cilada markaad fahamto waa looga qiyaasanayaa kuwa markaa shaygan ay isku cilada yihiin waad looga qiyaas qaadanaysaa mar haddaad cilada fahamto fawaa'idda laga helay waxaa ka mid ah cilalkoo la fahmo qofkii waxa uu ka faa'iidaya tuma'niina iyo xasilooni ayuu markaasi ka faa'iidayaa waxyaalaha laga faaidaya waxaa ka mid ah cilada la fahmo waa cibaara can daliilin caqliyin oo qofkii haddii uu fahmo haddii ciladii uu fahmo awood wuxuu u helayaa cidda markaa kitaabka sunnaha ku qanci weydaa inuu markaa fahamsiiyo oo markaasi inuu wax fahamsiiyo ayuu awood u helayaa marka fawaaid fara badan baa laga helayaa ciladoo markaasi la fahmo wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala walaslu fi lashyaai xilun wamnaci cibaadatan ila biidni الshaarici wuxuu sheekhu raximah llah walaslu fi lashyaai ashyaada asal waxaa u ah xilun xalaalnimo wamnac did cibaadata cibaada did ilaa biidni shaarici xaalay ku dheehan tahay idan shaaric mooyaane halkan wuxuu inoo sheegaya sheekhu raximah llahu tacaala qaacida markaasi macruufa oo culimadu ay yidhaahdaan alaslu fi lashyaai alxilu ashyaada asal waxaa u ah alxil walaslu fi lcibaadaati alxadru asalna waxaa u ah cibaadaadka xadri iyo diidmo ayaa asal u ah labadaa qaacido ayuu markaa sheekhu inoo sheegayaa fi lashyaa ashyaa waa kelima caama culimadu waxay yihahdeen ina acama shayin kalimatu shay marka cumuumka la sheegaya shayga cumuumka ugu caamsan acamu ashyaa fi lcumuum waxaa weeyaan waa shay weeyaan wuxuu sheekhu liannaha tashmilu lmawjuud walmacduum walacyaan walawsaaf walmanaafic walafcaal walmucaamalaat walcaadaat walcaalim wagayr alcaalim walcaaqil wagayr alcaaqil fakulu lashyaa alaslu fiha alxilu waxaaso dhan isku dar dhammaan asal waxaa u ah xalaalnimo ayaa markaa asal u ah alaslu fi lashyaai alxilu xiliba asal u ah waxaa loo daliishanayaa ashyaada markaasi asal inuu yahay xalaal qawl llahi tacaala huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica maadu waa is mawsuul cumuumu faa'iideynayaa jamiicanna waa lagu sii tawkiidiyey huwa aladii khalaqa lakum ay lakum ay liajlikum dartiin ayaa loo abuuray maa fi lardi jamiican xaalowya marka asal waxaa u ah ashyaada xalaalnimo ayaa asal u ah ashyaadaas waxay dunta ha noqoto waxaa asal u ah xalaal sheekhu mihaaluu keenay oo wuxuu sheekhu yihi falow camila insaanu camala min alacmaal aw ittakhada insaanu lucbata min allucab wa saara yacmaluhaa wa ja'ahu aakharu wa qaal xaraamun calayka hada yani mid baa waxbuu samaystay uu ku ciyaaro mid baa wid wuxuu ku yihi xaaraama waxaad samaynaysa lam yakun arasulu sal slam yacmaluh walaa asxaabuh waxaan leenahay alaslu alxilu xataa yaquuma daliilu cala almanci yani asalku waa inay xalaal tahay ilaa markaa daliil diid ilaa la helo qof baa wuxuu samaystay buu sheekhu leeyahay saacad baraarujisa si markaa uu ugu tooso qof baa wuxuu ku yahay arrinka hayeeri oo waxaad keensataa guriga diig keenso ku baraarujiya salaada kugu bara kuu kiciya nabigu calayhi salatu salaam markuu maqlo codka diigka ayuu kici jiray saacaddan laakiin waa xaaraan mid baa saa ku yihi waxaan leenahay alaslu fi lashyaa alxilu ashyaada asl waxaa u ah xalaalnima asal u ah wuxuu sheeku keenay tusaale markay soo baxeen buu yihi markaas mikrafonadan markaas salaadaha lagu tukanaya iyo khutabka dadka qaar waxay dhahan waa xaraam ma banaana nabigu calayhi salatu salaam kuma khudbadayn jirin mukabir sowt microfonku nabigu kuma khudbadayn jirin kumana tukan jirin sheekh wuxuu yihi waxaan ohanaynaa alaslu alxilu asalku waa inuu xalaal yahay walow kana hada mawjuuda fi cahdi rasul sal slam lakana yubixu dalik hadduu arrinkaa jiri lahaa xilligii nebi maxamed calayhi salaatu salaam nabigu waa banayn lahaa nabigu waa banayn lahaa mithaalu marka soo qaatay nabigu inuu amray cabaas oo nabi maxamed calayhi salatu salaam adeerkiisa maalintii qadwatu thaqiif inuu markaa amray inuu markaa dhawaaqo ninka yani saxaabigaasna wuxuu ahaa mid codkiisu aad u dheer yahay ayuu ahaa kadalika abu طalxa radi allahu canhu khaybar nabigu wuxuu faray calayhi salaatu salaam inuu ku dhawaaqo ina allaha warasuulahu yanhayaanikum can اlxumr اlahliya fainaha rajsun marka waxa weeyaan ashyaada asal waxaa u ah xalaalnimo ayaa markaa asal u ah xalaalnimo ayaa markaa asal u ah ilaa la helo markaasi wax diida asalkaasaa la isxaabaya oo lagu sugnaanaya shay haddii laisku qabto oo qofna yihahdo waa xalaal midna yidhahdo may waa xaaraam daliil waxaa laga rabaa midka odhanaya waa xaaraam waayo kan asalkii buu ku sugan yahay marka taasi waa wixii waa wixii marka cibaada aan ahayn cibaado marka la yimaado cibaadadu wuxuu sharcigu ogolaaday mooyaane wax kale markaasi la ogolaan mayo sharciga ayaa looga dambaynayaa nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu inoo sheegay man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa rad man axdaa fii amrina hada hada maa laysa minhu fahuwa rad qofka sameeya camal laysa caleyhi amruna arinkeennu uusan ku sugnayn oo diinteena aan kamid ahayn fahuwa raddun ay mardudun caleyh waa lagu celinayaa marka asal waxaa u ah in la diido ayaa asal u ah culimadu waxay yidhahdeen cibaado markaad samaynayso laabud waxaa ah cibaadadaas sharciga waa inay waafaqdaa lix waji waa inay ka waafaqdaa cibaado kastoo aad samaynayso sharciga lix weji waa inay ka waafaqdaa lixdaa weji wejiga koowaad waxaa weeyaan xagga sababka waa inay ka waafaqdaa ayib oo sabab u sharcigu sabab ka dhiga adu sabab kadhig kama dhigi kartid tusaaluu sheekhu sameeyey nin baa gurigiisa markuu soo galo mar kasta uu soo galo laba ragcadood buu tukadaa intuusan fariisanin marka sabab ragcateynkaas wuxuu ka dhigay dukhuululbeyt buu ka dhigay waxaan odhanaynaa waa bidco waxaanaad samaynayso maxaa yeele liannahu lam yarid fi sharci ana dukhuula albeyt sabab lisalaati ragcatayn sharcigu meelna kagama soo aroorin inuu sabab ka dhigay dukhuulu lmanzili sababun lisalaa idan salaadaas waxaa lagu ohanaya waa bail nin baa markuu daaco ayaa markasta wuxuu ohanaya alxamdu lilah buu ohanaya waxaa lagu ohanaya waa bidco waayo sharciga kuma soo aroorin sabab oogama dhigin markastoo qofku u daaco inuu alxamdulilah yidhaahdo wuxuu sheekhu sheegay laakiin qofku maalan haddii daacadii uu waayo mudday ka maqnayd xanuun dartiis mar dambay usoo noqotay oo xanuunkii baa ka zuulay markaas waa u banaan tahay isagoo nicmadaa ilahay uu siiyey ugu mahadnaqaya alxamdulilah marka inuu yidhaahdo laakiin markuu nicmadaa helo laakiin inuu markaa iska noqoto shay caado ah oo sidaa lagu socdo maya nin baa markastoo hamaansada wuxuu ohanaya acuudu billahi min shaitan rajiim buu ohanaya waxaa lagu ohanaya waa bidcu maxaa yeelay mar kastoo la hamaansado qofku inuu acuudu billahi min shaitan rajiim yidhaahdo sharcigu markaa sabab kama dhigin marka xagga sababka waa inay ka waafaqdaa wejka labaad waxaa wey xagga jinsiga waa inay ka waafaqdaa nin baa maalan wuxuu doonaya inuu udxiyaysto markaasa wuxuu ku udxiyaystay faras farda badan buu le faras buu ku udxiyaystay faraskaasi kama guday udxiyadii maxaa yeelay udxiyadu ajnaasta la yaqaano in lagu udxiyaysto waxaa weeyaan alibilu walbaqaru walghanam farduhu kuma jiraan idan waxaa la odhanayaa cibaadada ad la timid waxay sharciga ku khilaaftay xagga jinsiga ayay ku khilaaftay ayaa la odhanaya mid baa wuxuu ku udxiyaystay dajaajo ama digaag ayuu ku udxiyaystay ma ansaxaysaa la odhanaya maxaa yeelay ajnaastu sharcigu inoo jiday in lagu udxiyaysto kamid maaha wejka saddexaad waxaa weeyaan waa inay ka waafaqdaa xagga qadarka waa inay ka waafaqdaa qof maalan hadduu tukado shan ragcadood hadduu duhur tukado kama ansaxayso limaada maxaa yeelay sharciga wuu ku khilaafay xagga qadarka oo sharcigu salaada duhur afar hala tukadu yiri casarkii afar hala tukadu yiri maqribkii saddex hala tukado cishihii afar subaxii labo wahaakada hadduu markaasi asagu jeebkiisa wax kaga darsado waxaa la odhanayaa maya cibaadada aad la timi sharcigay khilaaftay xagga qadarkayna ku khilaaftay ayaa la odhanayaa maalan bacda salawaat marka salaadaha laga baxo adkaarta mashruuca waxaa weeye subxaana allah halaatan wa halaaثiin alxamdu lilah halaatan wa halaaثiin allahu akbar halaatan wa halaaثiin laa ilaha illa waxdahu laa shariikana uu boqol kaga dhigo nin baa wuxuu asagu ka dhigay afartan afartan buu ka dhigay ama konton konton buu ka dhigay waxaa lagu ohanaya cibaada aad la timid sharciga waxay ku khilaftay xagga qadarka ayay ku khilaaftay ayib waa inay ku waafaqdaa xagga kayfiyada waa inay ku waafaqdaa qof baa weysaystayo weysada wuxuu kasoo bilaabay xagga dambe adimadu kasoo bilaabay dibdib buu usoo usoo weysaystay waxaa lagu ohanaya cibaadadaas ama weysadaas ma asixin baa la ohanaya limaada liana weysadaadu sharcigu way khilaaftay xagga kayfiyaday ku khilaaftay sharcigu wuxuu inoo jideeyey in markaasi gacmaha laga bilaabo oo wejiga lagu xujiyo wahaakada marka kayfiyadii bay ku khilaaftay arrinka shanaadoo la doonayo cibaadadu inay sharciga ku waafaqdo waxa wey xagga zamanka maalan iyadoo hadda xilligan la joogo oo duhur aan la gaarin ayaa wuxuu yani qof waan tukanaya duhur baan hadda tukanaya waxaa la ohanaya cibaadadaas si asixi mayso limaada lianna cibaadadaadu sharciga waxay ku khilaaftay xagga zamanka ayay ku khilaaftay sharcigu markii zawaalka la helo bacda zawaal ayuu markaasi salaadaas ayay waajibaysaa waa inay ku waafaqdaa xagga markaasi makaanka maalan nin baa wuxuu yii anugu gurigeygan ku ictikaafaya tobanka dambe oo ramadaanka gurigeyan ku ictikaafayaa buu yiri waxaa la odhanayaa kaa asixmayo maxaa yeelay meesha sharcigu inoo ogolaaday in lagu ictikaafo waa masjidka weeye walaa tubaashiruuhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid marka waa inuu qofku markaasi masjid ku ictikaafa meelaan hadduu ku ictikaafo waxaa la ohanaya cibaadadaad la timid cibaada markaas sharciga gala martay xagga makaanka ayay markaasi ku khilaaftay marka lixdaa weji cibaadadu markaa sharciga waa inay ku waafaqdaa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala walaslu fi lashyaa ashyaada asal waxaa u ah xilun xalaalnima asal u ah wamnac did cibaadatin cibaadadiid ilaa biidni shaarici xaalay ku dheehan tahay idan shaaric iyo ogolaansho shaaric mooyaane shaaric wuxuu ogolaadun baa la samaynaya wax cibaado ah wuxuu inaga reebana waan ka haraynaa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala fain yaqac fi lxukmi shakun farjici lilasli fi nawcayni uma tabici fain yaqac hadduu dhaco shakun shaki hadduu dhaco fi lxukmi ay fii xukmi shay shayga xukumkiisii ayaa laga shakiyey farjic lilasli asalkii u noqo fi nawcayn labada nooc baa asalkooda u noqo uma tabic markaasna waxaa weeyaan asalkaa raac halkan wuxuu noo tilmaamaya sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu noo sheegayaa shay baa laga shakiyey maxaa looga shakiyey yani waxaa weeyaan miyuu banaan yahay ma mashruuc ba ah ma xalaal mase waa xaraam ma mashruuc mase mashruuc maaha asalkiisi u noqo ilaa ashyaadu waxay ahaayeen cibaadaad iyo hayru cibaadaad bay ahaayeen cibaadadu waxay ahayd mid aan la ogolayn ilaa biidni shaaric waxyaalaha kano cibaado aan ahayna asal waxaa u ahaa alxilu ilaa daliil mancinaya in la helo mooyaane marka shaygan ka shakisay hadduu cibaado noqdo haddaba diid ilaa daliil aad hesho ogolaanaya haddii uu noqdo shay aan cibaado ahayna banee ilaa marka aad hesho daliil markaa kuu diiday ilaa aad hesho waxa weeyaan halkaasi ku jooji markaas yani waxa weya hadduu yahay mucaamalo waxaan cibaado ahayn wado ilaa daliil la helo markaa diidaya hadduu cibaado yahayna ka joog ilaa la helo markaasi wax markaasi fasaxaya oo banaynaya marka waa qaacido waxa weeyaan shayga laga shakiyo in markaasi asalkiisi loo celinayo shekhu tusalnsi wuxuu yihi mithaalu dalik ikhtalafa hnaani fi caadati min alcaadaat lam yati fiiha daliil laba qof waxay isku khilaafeen caado kamid a caadaadka oo daliil uusan kusoo aroorin mid kamid a wuxuu yhi way banaanta kii kale wxu ma banaana idan shaki baa dhacay asalkan u noqonaynaa caadaadku maxaa asal u ah ilaa ashyaadii soo gudagelaya caadaadkuyi xilli baa asal u ah alaslu fi lashyaai xillun bay soo gudagelaysaa idan waxaa la ohanaya waa xalaal waa caada haadihi alcaada xalaalun midka xaaraam ka dhigaya waa la daliil keen xarimaya daliil hadduu keeni waayo asalkii baa lagu sugnaanaya laakiin cibaado haddii laga shakiyo ayadu waxay noqonaysaa in markaa laga tawaqufo ilaa markaa daliil loo helo in markaasi aan lala imaan wuxuu sheekhu yi raximah llahu tacaala fain yaqac shakun shaki hadduu dhaco fi lxukmi ay fi xukmi shay xaadid shaygii soo diriyey xukumkiisi baa laga shakiyey axalaalun am xaraam a mashruucun am hayru mashruuc farjic u noqo lilasli asalka u noqo fi nawceyn labada nooc ba asalkoodii u noqo oo labada nooc waa cibaadadii iyo wixi aan cibaado ahayn asalkooda midna xilli buu ahaa midna manci buu ahaa uma tabic kadibna asalkaa markaad ogaatid asalkaa raac oo markaasi waxa weeyaan haddii ay cibaado tahayna waxa weeyaan ka joog haddii daliil aadan uhaynin hadday mucaamalo tahay ama ay yan waxa weeyaan aysan cibaado ahayna la imow ilaa markaa wax kuu diida markaa aada hesho walaslu ana alamra wannahya xutim ila ida nadbu aw ilkurhu culim wuxuu sheekhu raximah llahu tacala walaslu asalku waxa wey an alamra amarku iyo wanahya nahyigu xutim ay laazimun waa laazim labadaas ila ida culima nadbu in nadbi la ogaado aw ilkurhu karaaha la ogaado culima in la ogaado mooyaane halkan wuxuu noo sheegaya sheekhu raximah llahu tacaala waa laba qaacido labada qacido waxa weyaan alaslu fi lamri alwujuub wاlaslu fi nahyi ataxriim waxa wey amar asl waxaa u ah wujuub nahyigan asl waxaa u ah xaaraamtinimo marka labadu wuxuu raaciyey xutim ayuu labadu yan isu raaciyey xutim ayuu isu raaciyey amar iyo nahyi asl waxa wey xutim waxaa loo jeeda yani laazim baa loo jeeda sheekhaa fasiray oo wuxuu ku fasiray falaslu ana amra allahi laazimu lficli ilahay waxa uu ina faro in la sameeyo waa laazim wanahya laazimu tarki nahyiga in laga tagaa waajib ah wa hada macnaa qawlihim alaslu fi lwujubi fi lamri alwujub walaslu fi nahyi ataxriim ila ida dala daliilu calaa ana alamra linadbi aw ana nahyi lkaraaha intaa hore waa waadix yani amarkiina waa xatmun ay laazim lficli nahyigiina waa laazim tarki taase asal ah wuxuu sheekhu soo rabay ilaa ida nadbu aw ilkurhu culim muxuu jeedaa wuxuu jeedaa haddii la helo qariino ama daliil sheegaya amarkani in nadbi looga jeedo ama nahyigan in karaaha looga jeedo haddii la helo markaasi taasaa la raacaya markaas oo asalkii marka waa laga guuraya asalkii wax ka rara ayaa la helay asalkii wax ka rara ayaa la helay waxa weeyaan ma'muur bihigi shayga las amray asal waxaa u ahaa alwujuub wujuub baa asal u ahaa kan kalena asal waxaa u ahaa atarku ayaa waajib markaasi ayaa asal u ahaa asalkii haddaba wax gara marsan haddii la helo oo waxaa la helay qariino ama calaamad ama daliil sheegaya amarka in looga jeedo amarka in looga jeedo nadbi looga jeedo ama shaygan nahyigan looga jeedo karaaha looga jeedo xaalka noocaasa laguma xambaaraya asalkoodii oo amarkiina laazimnimo laazimalficil lagu xambaari mayo nahyigiina laazimu tarki lagu xambaari mayo ee markaasi qarinadaas ayaa markaa lagu camal falayaa qarinadaas ayaa markaasi lagu camal falayaa marka qaacidadaas ayuu marka sheekhu inoo tilmaamaya raximah llahu tacaala wuxuu sheekhu yii raximah llahu tacaala walaslu asalku waxaa weeye ana alamra amarka iyo wanahya nahyigu xutima in markaa la waajibiyey in laazim laga dhigay yani xutim waa la laazimiyey midna waa laazim lficli oo amarkii midna waa laazim tarki oo waa nahyigii ilaa ida nadbu ila idaa culim in la ogaado mooyaane annadbu sunanimo in laga ogaado amarkii inuu markaa sunanimo tusiyo mooyaane aw ilkurhu nahyigii inuu tusiyo karaahnimo mooyaane ilaa idaa culima nadbu nadbi in la ogaado mooyaane aw ilkurhu in karaaha la ogaado mooy culima in la ogaado mooyaane haddii karaaho ama markaasi nadbi la ogaado waxay noqonaysaa in amarkii iyo nahyigii laga qaado waxa weeyaan laga leexiyo meeshii markaasi asalkoodii in laga leexiyo ayay markaasi noqonaysaa ilaa huna wallahu aclam